magaalada diif oo soddon iyo siddeed jirto siduu odageena ibraahim abukar noo sheegay labada kun iyo saddexdii bartan haddaan taagannahay waxaa laga hadlaya biyola-aan maanta mar kale biyola-aan baan ka hadlaynaa biyola-aantaas waa wax mataqaanaa ee aada iyo aad looga mataqaanaa gilgisho waan ognahay biyaha waa mas-uuliyad saaran county governmentka sidoo kale caafimaadka waa mas-uuliyad saaran dowladda deegaanka weeyaan waxaan ku boorinaynaa dowladda deegaanka in ay u fidiso adeegyada laga doonayo dadweynaha isla markaana waxaan rabnaa diif iyo meelaha kale ee biyola-aanta ah biyogelin deg deg ah in loo sameeyo sidoo kale waxaan codsanaynaa isbitaaladan hawanaya ee daawooyinka aynan oolin ee dadkii aynan daawo ka helaynin in la soo camiro shaqaalo la keeno isla markaana la xaqiijiyo dadka in daaweynta ay doonayaan ay goobta ay joogaan ay ku helaan waa cayb in dadkeenna maanta meesha ugu dhow oo ay ka helayaan daaweyn ay tahay xero qaxooti oo isbitaal lagu maalgelinaya deeqbixiyaal lacag ay bixiyeen oo ugu talagaleen dad qaxooti ah annagana aan culays ku sii saarno aada iyo aad arrin u foolxun weeyaan waan ogahay dadaallo badan baa jiro dowladdan hadda joogto saddex bilood bay joogtaa xilli la eedaya ma aynan gaarin laakiin annagu marnaba marnaba kama baaqsanayno inaan xasuusinno waajibaadka ka saaran ummadda waa wixii aad noo doorateen soo maaha waan xasuusinaynaa mar walba isla markaa annaga laftigeega waxaan juhdi u gelaynaa sidii aan u soo afjari lahayn biyola-aanta ka jirto dif ha noqoto in aan mataqaanaa harooyin waaweyn aan raadinno khayraadkii lagu qodi lahaa ha noqoto pipeline-ka hadda jira ee maalinba meel ka fikinaya in dib intii loo eego maalgelin dheeraada la geliyo sidaas aan ku xaqiijinno biyo lagu tashan karo inay diifasho waxaan rabaa in aan ugu baaqo qolooyinka contractleyda ee contractyada qaato marka laydiin dhibo howlaha dadweynaha ee arrimahan oo kale qabta laydin yidhaahdo ee shaqooyinkan laydinkugu deeqo walaalayaal ummadda ha hagrina ummadda shaqada sidii la rabay ugu waxaan dabagelayna mas-uuliyiinta keliya maaha waxaan dabagelaynaa iyaguna kuwa kontractka qaata ee lacagaha lunsada ee shaqo aanan tayadeedu wanaagsanayn intay qabtaan lacagihiina sidaas nooga lumiyaan dadkeennina dhibaatadii bartii ay kasii haysato mar aan u dulqaadanayna ma jirto haddii aad aragtaanna annagoo ku dheggan qaar ka mid a contractleyda ah qabiil iyo wax ayaynan idiin sheegin